dhalinyarada ka dhaqan wadanka ee ka jara walbarashada caadiga ayaa lagu baahan inuu helaan fursado iyo ka baradayaan xirfada iyo u weedadaan walbarashadii caadigae barashada xirfadiyo weyba walbadan ku bedelaasi qofka weyna inta badan dhalinyarada walbaratiyo aaminsanyana inio keliya ka filanta walayo ku baradeen jaamacadda taaseyti oo inta badan iyo si degdega shaqeynayn ka helaana haddaba sidee dhalinyarada kajarta walbarashadaiyo kabarada koran xirfad iyo on wedadaan walbarashadii caadigae weyba su-aal lasii weydiiyey mukhtaar maxamed xaaji oo kamid ah saraakiila wasaaradda walbarashada ee maamulka koonfur galbeed markan fursada ka horeyto oo dhalinyarada dowlkabarada koran waa online-ka waaye tan kale oo lamaad oo dhalinyarada fursad walka barada koraan xirfadka barada koraan maybua dhankawalba hiraabta iskool dhikadabo arday ayaa iskool hiraabta inbaho koley iskoolka ilaa lisaa barmeelinka damboyto lahakubahe marka lahakubaha galabtii meel weelo korehe kantiisa badtime shaqeeye shaqe xirfad kasta nagatoy halqaan toloy meelerahay isu makaanig nagadoy meelerahay fuundi nagadoy faryaamo nagada kor taasna waan furan markan gelinka labada gelin intii shalgaada mise habeenkii hataa usu shaqo goonin ah oo badtime iyomaybu ahaa xirfadiis ka horumari karo barashada xirfada qofku wayba kaalin weyn ku qaadaasi horumarka nafshay siduus raadiya arraadius insheegi yaxye maxamed ibraahim oo kumid ee dhalinyarada ka nool magaalada baydhabo usoona walabaradi xirfadiisna ka shaqaysadahay kule haddee xirfadba meelaha galmaybu ahmid yuhalata qofka hadda xirfad bilaymay waa min alaal malisisaadiya qaraado kor mathalan qofka aqoonto leh iyo qofka xirfada leh marqad qaar isbardhikaya lanka haddii aqoon leh laakiin xirfad ban lahayn mar qaar hkalaabmas laakiin hoob lanka xirfad bilay min alaal malisisaadiya kabarisiisa kor xirfad markii la yarmay sida buwiinta mathalan miba kumid aha sida oo korontistidaha iyo mayleeraayuse dharkun oo talowka dadkan oo dharka bilaanta mise dharka meelka tolayaan marka xirfada xirfado marka eedan shal badanyi sida oo kale hadda maxaabiista qaar markii oo la hira xabsi mobilka baray farsamo farsamadaas oo macnaha shal duwan adduunya hadda horumartay mayb waa may eedlan tixgeliya qofka intii oo farsamo usuleeyey farsamo sungaar iyo farsamo kaleba inta had laakiin hooba qofka farsamo ma lahayn maybu ahaa qofoo maybu ahaa ibir fadhi marka hooba qofka xirfad ba suleeya isuga qaraabado karo mayba aaminsanaanta adduunka la jaan qaado karo nololiisna horumarii karo tan qoysiina horumarii karo